waxaa qaybo ka tirsan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo deegaanada maamul goboleedyada dalka lagu qabtay munaasabadda lixdan sano guridii kasoo wareegatay xornimoqaadashadii dalka soomaaliya iyo israaciyo labada gobol ee koonfur iyo waqooyi munaasabadaha qaarkood oo madaxda maamul goboleedyadu ay ku soo qaateen hadallada ku aadan khilaafka iminka ka dhex jira marka loo eego maamulada qaarkood iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhanka maamulka puntland madaxweynaha maamulkaasi siciid cabdulaahi deni waxa uu ku qaadacay shir uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee la waqtiyeeyey inuu muqdisho ka dhaco shanta ilaa iyo toddobada bisha julaay ee maanta kowda ah deni oo ka hadlayey xuska munaasabada kowda luulyo oo lagu qabtay magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu sheegay inuu u hoggaansamayo baaq ka soo baxay baarlamaanka maamulkiisa puntland ee ahaa inaanu ka qaybgelin shirkaasi
waxaan soo dhoweynayaa baaqa ka soo baxay baarlamaanka puntland sagaaliyo labaatankii bishii lixaad laba kun iyo labaatanka taladooda ayaan ku shaqaynayaa anagoo ixtiraamaya hay-adaha dastuuriga ee puntland qodobkaasaan si fiican ugu celiyo waad sabcinayseena waxaan soo dhoweynayaa baaqii ka soo baxay baarlamaanka puntland sagaaliyo labaatankii bishii lixaad laba kun iyo labaatanka taladooda ayaan ku shaqaynaya anoo tixgelinaya hay-adaha dastuuriga ee puntland waxaan madaxda soomaaliyeed ugu baaqayaa inay si xilkasnimo ah iyo mas-uuliyadu ku jirto u wajahaan xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee ragaadiyey midnimadii iyo wadajirkii soomaaliyeed waxaana si dalka loo samoto bixiyo ku baaqaya in doorashada laba kun iyo labaatan koo iyo labaatan ku dhacdo muddoxileedkeeda waa in dalka laga joojiyo siyaasadda kutal ku salaysan danaha gaarka ah ee keenaya jahwareerka iyo kala fogaanshaha ummadda soomaaliyeed deni waxa uu sheegay in muqdisho ay siisay bulshada soomaaliyeed wixii ugu wanaagsanaa oo ah in ay noqoto caasimadda dalka waxa uuna madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ugu baaqay in uu iska ilaaliyo in uu booris ku qariyo sida uu yidhi oo uusan si xun wax uga doonin shacabka walaalaha ah ee xildhibaanada fursadda u siiyey inuu isagu madaxweyne noqdo ummadda soomaaliyeed waxay muqdisho siisay wixii ugu wanaagsanaa oo ah in magaalo madaxdii noqoto sidoo kale waxay ku sharfeen inay yeelato maqaam ayada gaar u ah oo aysan inta kale ee magaalooyinka soomaaliyeed la wadaagin waxaa waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ugu baaqayaa inuu iska ilaaliyo inuu boor isku qarin oo uusan si xun waxu doonin oo shacabka walaalaha ah iyo xildhibaanadii fursadda uu madaxweynaha ku noqda siiyey uusan iska horkeenin joojiyana falalka ragaadinaya dhismaha dowladnimada soomaaliyeed oo ay ugu horreyso fashilinta qabsoomidda doorashada dalka laba kun iyo labaatan laba kun iyo koob iyo labaatan sidoo kale waxaan hoggaanka kala duwan ee soomaaliyeed ugu baaqayaa inay ku karsoomin indhasarcaad kasta oo keeni kara inaan dib ugu noqonno ama dib uga noqonno meesha aan maanta joogno oo waqti maal iyo naf nooga soo baxda ugu dambayntii siciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka puntland waxa uu u mahadceliyey beesha caalamka oo uu sheegay inay ku howlan tahay arrimaha garbisaagga dalka soomaaliya isagoona madaxda dowladda federaalka iyo labada gole ee baarlamaanka soomaaliya baaqan u diray ugu dambayntii waxaan u mahadcelinayaa beesha caalamka oo juhdi iyo dadaal badan gelisay garbistaagga ummadda soomaaliyeed sidii lagu heli lahaa xasilooni siyaasadeed amni iyo mid dhaqaale waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka gaar ahaan daneeyaasha soomaaliya inay gacan ka geystaan sidii lagu badbaadin lahaa geedi socodka dhismaha dowladnimada soomaaliya oo ay halis ka muuqato aysan ku karsoomin tillaabooyinka marin habaabinta ah ee madaxda dowladda federaalku ku dhaqmayso waxaan rajaynayaa madaxda dowladda federaalku inuu caqligoodu uu soo noqdo waxaan u rajaynayaa guddoonka labada aqal iyo baarlamaanka xubnihiisa labada aqal inay si miyir qabta ay u dhaqmaan hifafaalaha hadda socda waxaad moodaa in la baabi'inaayo aqalkii sare in la baabi'inaayo federaalismkii in la maroorsanaayo taladii dalka waa u yara eg tahay wixii dimuqraadiyaddii soomaaliya lixdan sagaalkii ugu majaaxaday dhinaciisa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo isna ka hadlayey marka loo eego munaasabad lagu qabtay magaalada kismaayo ee ku aadan lixdan sano guuridii kasoo wareegatay xornimo qaadashadii israaciil labada gobol ee koonfur iyo waqooyi ee dalka soomaaliya ayaa wuxuu dowladda federaalk ee soomaaliya ku dhaliilay in ay maran habaabinayso marka loo eego in doorasho dalkan ay ka dhacdo xilligii loogu talagalay isagoona faray in la qaato waxa uu dhigayo dastuurka soomaaliya waxaad arkayseen dastuurkani isagaa ina kala hagaya haddii isaga la waayo waxaa meesha ka baxaya sistamkii dowladnimo ee ka shaqaynaynay si kulligaa loo waayaya in la ilaaliyo waa khasab madaxweynuhu waa ilaaliyaha dastuurka baarlamaanku waa sharci dejiye fulintu waa soo diyaarinta waxa waddanku uu ku shaqaynayo isteydyadu waxay leeyihiin matalaadooda waxay leeyihiin hogaaminta waxay leeyihiin maamulista waddanka inta ugu badan inay waxeeyaan soomaaliya maanta ma joogto xilli qofka uu digteyr garayn karo oo odhan karaya waxaan anaa idhi iyo sidanaan idhi iyo tanaa ani ila quman waxay maanta soomaaliya halkan ku soo gaadhay wadatashi isu dabacsanaan maxaa kula quman see fikirku yahay dastuurku muxuu qabaa sidan in la yidhaahdo taasaa waxay noqonaysaa waanta waxa dowladnimada aan ku jiraayey sabab u ah ee keeni karaysa inaan horeyna uga gudubno meesha aan joognana aynaan dib uga noqonin laakiin hadday noqoto inuu qof waliba yidhaahdo tashiga anaa iskale waxaan idhahdo anaa soconaya waxaan garanaynaa kala wareega iyo waxa dowladnimada aan ka shaqaynayna meesha way ka baxaysaa axmed madoobe mar uu ka hadlayey arrinta ku aadan maqaam ay yeelato gobolka banaadir waxa uu sheegay in isaga marka loo eego magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya aan laga xigin waxaan maanta maraynaa caasimaddii oo maanta qof ani iga xiga uuna jiro qof waliba ku waxaysan in la yidhaahdo aleele reer hebel baa xiga oo reer hebel baa diidan wax ka jiraa ma jiraan reer hebel xigaana ma jiro reer hebel diidanna ma jira waxa yaalla waxay tahay waxa ay u qalantay ee maqaamka baarlamaanku shaqada ahayd inuu shalay qabto inuu maanta carcaraafiyo sax ma ahayne waxa maanta ay u baahan tahay ca- muqdisho iyo maqaamka caasimadda ay u baahan tahay ee aan ahayn maalin walba maayor in la keeno iyo hebel in la bedeliyo in la keeno oo- oo- iyo oo council ayna lahayn oo maanta haddii la yidhaha konton senatar baa leedihiin xataa loo soo qorayo dikreeto loogu soo qaybinayo oo qabiil intii loo qaybiyo laleeyahay saas een la odhanay xataa waryaana dhaqi kara iyo muxuu noqon karaa iyaa dooranaya midna aan la odhanayn inaysa sax u ahayna dadku ay u arkaan inayna jirin cid diidaysa iyo cid waxaynaysahay intii qob moos laynoo dhigo inaan annaga dhexdeena dhibaato laga dhigin waa shay muhiim reer muqdisho markii la yidhaha anigaa kow ah ma ihi laba kow baan ahay cidda sheeganaysa anigaa kow ka ah waxaan u baahannahay inaan helno matalaadda ay leedahay iyo say tahay anagoo ixtiraamayna wejiga loo rabo in wax loo qabto inay middaas tahay dadka yaan lagu lugoynin oo dan la leeyahay yaan dhibaato kale loogu geysanin oo shacabkii la isugu diran la odhanin reer hebel baale iyo reer hebel baa loo diidanya iyo middaasay sidaa ku tahay dhanka kale magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada soomaaliya waxaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayey lixdan sano guuradii kasoo wareegatay xornimadii iyo israaciil labada gobol kowda luulyo munaasabadaasi ay kasoo qayb galeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka wasiiro xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir fanaaniin iyo saraakiisha ciidamada ayaa lagu soo bandhigay heese ka turjumaya israaciil labada gobol iyo midnimada dalka soomaaliya inkastoo munaasabadaasi madaxweynaha soomaaliya ee habeenkii xalay dhacday uusan ka hadlin haddana madaxweynaha soomaaliya waxa uu khudbad dheer oo dhinacyo fara badan uu kaga hadlayey uu ka jeediyey munaasabad maanta lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweynaha oo khudbadiisa maanta inta badan diiradda ku saarayey waxqabadka dowladda islamarkaana uusan soo hadal qaadin khilaafaadka iminka kala dhexeeya qayb ka tirsan maamul goboleedyada dalka ayaa waxa uu aad ugu mahadceliyey guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda oo iyagu ka shaqeeyey sidii goobo fara badan oo dhismayaal dowladda loogu dhisi lahaa barnaamijka isxilqaan madaxweynaha ayaa dhanka kale u mahadceliyey golaha baarlamaanka federaalka ansixintii kuraasta cusub ee matalaada gobolka banaadir cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho